رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء إخواني في الله وحين كسوة تاريخ ذي عمر oo xalay aynu ka soo qaadanay diristii uu diray sacad bin abqaas radia allahu canhu ee uu diray dhulka ciraaq lo odhan jiray sababtuna ay ahayd loo diray iyadoo la sheegay ciidamo fara badan inay jiraan oo allahuma salli calaa maxamedin waktigaasi isku soo urursaday dhulka ciraaq lo odhan jiray ilaa xad ay ka gaadhay cumar bin khadaab radia allahu canhu aa la ohan jiray alqaadisiya loo diray sacad bin waqaas radia allahu canhu waxaa ka soo horjeeday oo ciidankii loo soo diray oo ahaa ciidan ku tagaysan laba arrimood mid wuxuu ahaa ciidan aada u tiro badan oo muhiimadiisu ay ahayd inuu riixo saxaabada oo uu hogaaminayay sacad bin waqaas radia allahu canhu midna waxay ahayd hustan ninkii la ohan jiray oo ahaa ninkii ciidamadaa watay allahuma salli calaa maxamed ujeedadiisu ay ahayd inuu waktigaas helo laba arrimood waxaa hataa ay riwaayaadka qaarkood sheegayaan sidii aynu hore u sheegnay in rustam ay kaga xidhnayd riixitaanka muslimiinta uu riixo inuu ku biiro guriga boqortooyada oo sababtu ay ahayd gabadha loo yaqaano buran bin fukisra oo ka mid ahayd guriga boqortooyada la iskula tuhmi jiray oo xidhiir uu ka dhexeeyey ayaa waxa ay shuruud kaga dhigtay meherkeedii inaanu mehersan karin ilaa ay ka guulaysto ciidanka sacad bin awqaasu wato oo markaa iyagu ay u haysteen ciidan carbeed oo ku soo duulay oo dhulkooda qabsanaya muhimmadduna runtii sidaasi ayaa ay meelo badan iskaga waafaqaysay waa ta la yidhaahdo alimaam adabari ayaa aada uga hadlaa khasawaadkaasi rag badanina waa ka soo qaateen oo runtii waxbay ka tilmaameen waxaa la yidhaha waxaa lasii gaadhsiiyaa inuu sitay rustam siduu ugu tala gashanaa dhimasho ama inuu muslimiinta riixo kaatun baa uu sitay baa la yidhaahdaa faskiisa sun ay ku jirto aada u awood badan oo ugu talagalay inaan la qaban ama allahuma salli calaa maxamed haddii ay noqoto muslimiintu dilkiisa inuu soo dhowaado inuu magansado suntaasi hata halkaasay ka gaadhsiisnay waad garanaysaa nin dhimasho kusoo talagalay oo xataa suntiisii sita halkaa ay ka taagan tahay ikhwatii fillaahi xalay waxaynu ka soo warranay in uu dalbaday in rag loo soo diro marka waxaa loo diray saddex saxaabi sida aynu ka soo warranay rubciy binu caamir iyo mugiira binu shucba iyo zohra riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin sohre mu ahayn laakiin saxaabi kalu ahaa walaysa alcibratu bilasmaa cibradu magacyada maaha saddex saxaabi baa loo diray xalay baynu ka soo warranay saddexdii saxaabi iyo sidii ay ula hadleen iyo rustam siduu u arkay iyadoo sidaa ay tahay ayaa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay ku jireen diyaargarow fara badan iyadoo waktigaasi ay u wehelisay xanuunka haystay sacad bin waqaas radia allahu canhu maalintii la yskugu yimi meesha xanuun baa ku dhacay sacad xagga dambaynu ugu tegi doonaa xanuun keenay in xataa loo sameeyo meel sare waxaa la yidhaha buur baa loo sameeyey ciida oo uu ka arki kara ciidamada muslimiinta oo xataa aanu isrogrogi karin in la rogo mooyaane inta ciiddii in loo dheereeyey ayaa loo jeediyey dhinaca ciidanka muslimiinta uu ka xigo oo miidaankaa lagu dagaalamayo siduu halkaa uga arko waxaa xusud mudan dagaalka abdaalqaadisiye oo sacad uu hogaaminayay radia allahu canhu waxaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu iskugu geeyey dhammaan saxaabadii la tuhmayey oo dhan iyo mujaahidiintii waaweyney iyadoo uu ka gaadhay cumar haddaan laga joojin inuu isagu tago waxaa ka mid ahaa qaaqaa bin camri tabiimi oo ninkaa mujaahidka ahaa runtii muslimiintana marka la eego saxaabadii waaweyneed iyo mujaahidiintoodii gelayey shanta ugu horeeya waynu ka warano haddii la yidhaahdo saddex cabdilaahi baa jiray oo fiqhigoodu badnaa oo qur-aanka ku wanaagsanaa oo axaadiista ku wanaagsanaa alcabaadilatu athalaatha oo suhaadaha de haddii mujaahidiinta ay noqoto saxaabada rag baa loo tirin jiray oo saxaabada waaweyn ka mid a sidoo kale taabiciyiintana ka mid a oo tirsanaa oo hogaanka saxaabada ka mid ahaan jireen qaqaaqa bin camri tamiimi runtii dagaalkanna qeyb lixaad buu ku ahaa ka mid buu ahaa waa saxaabigii abubakrin maruu ciidan dirayey uu ku yidhi waxaan kuu soo dirayaa afar kun oo saxaabi oo la yidhaahdo markii ciidankii u yimid ayaa saxaabigii uu tiriyo saddex kun iyo saxaabi baa uu ku arkay markii uu arkay saddex kun iyo saxaabi inay noqdeen ayaa uu la yaabay tiradii oo afar kun loogu sheegay iyo saddex kun iyo saxaabi waxaanu ku yidhi wa fiihim rajulun yacdilu alfa rajul wahuwa qacqac bin camri tamiim waxaa ku jira nin muslima oo mujaahida oo u dhigma kun nin oo qacqac bin camri tamiim oo ficlan asaaba abubakr bin abi quxaafa saxaabigaasi wuu asiibay marka aynu ku ogaano ilaahay guushii muslimiinta uu siiyey dagaalkan abdaalqaadisiya ee runtii hormoodka ka ahaa qacqac bin camr waxaa runtii ka mid ahaa duleyxa bin khuwaylad alasadi isaga meesha jooga duleyxa bin khuwaylad alasadi oo runtii saxaabi ahaa taradda fa aslama taaniyan wa asbaxa khadramiyan waa ahlu riddihii buu ka mid ahaa dib baa uu soo islaamay riddadii kadib waxaanu runtii ka noqday kibaarulmujaahidiin mar walbana waxaa odhan jiray baa la yidhaahdaa ilaahay waxaan ka baryayaa hawshaa aan qabanayaa inay noqoto mid kafaaro u noqota intii islaamka aan dib uga noqday sulexa bin khuylad alasad wa ficlan markaynu ka warranayno abdaalqaadisiye dadka aada inoogu soo noqnoqon doona ayaa uu ka mid ahaa ayuu ka mid noqon doona waxaa ka mid ahaa camar bin macdekra waa axad asaxaaba boqol iyo toddobiyo toban sannadood buu jira mia oo sabcataasha wa huwa ficlan min kibaari lmujaahidiin marka loo eego dadkii mujaahidiinta ahaa ee tirsanaana dadka ugu horreeyey buu ka mid ahaa boqol iyo toddobiyo toban sannadoodna waa jira yeman oo dhan ayaa waxaa la odhan jiray taarisulyaman waxle ardul yeman oo dhan ninka ugu seef aqoonsan buu ahaan jiray inan baa kusoo dhowaa abti uu yahay oo qays bin hubeyra la yidhaahdo oo isagana aynu ku arki doono xagga dambe oo aanay isu bixin oo isagana farisul yeman la odhan jiray isagana abti buu ahaa abti ruma oo isumay bixino de maadaana abti ruma uu ahaa may kala hari kareen laakiin farisul yeman oo dhan camr bin macdikr baa la odhan jiray wa kan mia o sabcataashar boqol iyo toddobiyo toban sannadood ayaa u ahaa islaamku runtii hanaqaadkiisu kumuu hana qaadin ikhwaani fillaahi yani sida dad badan ay aaminsan yihiin rijaalan kaanuu aw shuyuukan aw shabaaban fii uxud yani camar bin jamuux oo labadiisii inan ay ku jiraan oo gabadhiisii ay joogto oo walaashii ay joogto oo laangaro ah ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ulaha iska joogay oo lahaa yaa rasuula allah waxaan doonayaa kol haddii gaalo la iska hortegayo laangaranimadaydaasi lugtaa yar inaan jannada dhex dhigo oo ilaahay ugu anfaco ayaa ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa saxaabi laangaraa ilaa xad labadiisaynan ay u ashkatoodeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay ku lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah annagaa joogna aabbahayo inuu iska nasto ayay ku wanaagsantay ikhwaani camr bin macdi akrab waa laga yaabaa in tasawurkeenna ay aada ugu fogaato markaynu yidhaahno boqol iyo toddobiyo toban sannadood oo zayd binu saamit iyo cubaada binu saamit iyo abu darda iyo abu ayub alansari yani constantin buu ku aasan yahay abu ayub alansari waa saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uu madiine yimid martigeliyey ee hashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam agtiisa ay degtay ee rasuulku uu yidhi halkaa ka tegi maayo ee nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu kal gacaylka badnaa la yidhaahdo gurigiisu laba dabaq buu ahaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hoosta ayaa uu degay dabeete wuxuu odhan jiray gabadhiisii baa uu ku yidhi rasuulkii baynu ku dul soconnaaye dhinacyada aynu uga durugno markaasay banayn jireen iyadoo gurigu aada u yar yahay ilaa xad la yidhaha habeenkii dambea biyo yar ay ka daateeno markaasaa habeenkii oo dhan uu biyihii hayey maryihiisii uu ku hayey isagoo diidan inay dhibici ka degto maaha dee dabaqyada shubka ah xasiir buu ahaa la isasaarayey oo dhoobo ah oo ma garatay saraba ayuu ahaa waxa kala sarreeyey yani oo guri gudihii biyahaasuu habeenkii oo dhan hayey ilaa salaadii subax uu ukacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aroornimadii buu utagay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi yaa rasuula allah xalay oo dhan baanu soo jeednayo ma aanu seexan kari waayeyne waxaan doonayaa habeen dambe in adigu aada xagga sare fuusho annagu yaa rasuula allah aanu xagga hoose tago ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay abaayub alansaari uu isagu xaggii sare tegey oo uu abaayub alansaarina xaggii hoose uu daategay waana intuu jeclaa in xagga sare uu tago rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaguna ay hooseeyaan abaayub alansaari oo runtii ansaarta saxaabadii ugu waaweyneyd ahayd waxaa la yidhaha qostondiin baa ma garatay ilaa maanta qabrigiisii waa jira waa aasaarta jirta wey yani waa xuduudda muslimiintu halkii ugu dambeysay ay gaadhin buu yihi halaygu aas ilaa maanta kuwa kristankee haystaa iyaguna way booqdaan maca dalika muslimiinta tegaysana lacag badan bay kaga qaadaan si loo soo daawado qabrigii uu lahaa abaayub alansari ikhwati fillaah meeshaasi saxaabo badan baa iskugu tagtay waxaa kamid ahaa cabdillaahi bin umu maktuum alacma alxaafid bikitaab illah oo yani cabdillaahi bin umu maktuum saxaabigii indhaha la-aa baa ku jiray dadkii meeshaa jooga ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku canaantay oo kamid ahaa labadii muadin ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid ahaan bilaal bin rabax alxabashi iyo cabdillaahi bin umu maktuum baa rasuulka u aadaami jiray midna aadaanka hore ayuu lahaa midna aadaanka dambe marka labada aadaan mid ahaan buu lahaan jiray cabdillaahi bin umaktuum wa kaana min ducafaa'i almuslimiin waxaanu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo indhala oo aan waxba arkayn ayaa uu ku jiray safka hore ee muslimiinta isagoo doonayay inuu dhiiriyo saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markaa la doonayey dee cumar uu ka hadhayo cumar uu lahaa ma garatay aniga ayaa doonaya inaan baxo oo aan halkaa gaaray ikhwan fillah cabdillaahi bin umu maktuum oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii ay soo degtay cabasa watawalla yani suuratu cabas maalintii uu la hadlayey sanaadiida quraysh quraysh oo uu la hadlayay raggoodii waaweyne cabdillahi uu ku soo baxay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka weji dadbay isagoo le yaa rasuula allah callimnii mima callamaka allah rasuulkii ilaahay waxaad bartaa wixii ilaahay ku baray marka nebiguna uu jeclaa kuwan hantida badan leh ee quraysh u taliya ee taladoodu ay ku xidhan tahay inuu soo dhaweeyo uu la hadlo waa la jeclaa laakiin ilaahay wuxuu ogaa kuwaasi inaanay islaamin intii in layn wixii ka islaamin wuu yaraaye badankoodu inaanay islaamin baa ilahay sii ogay lidaalik ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu lahaa cabasa watawalla an ja'ahu alacmaa wma yudrika laalahu yasaka aw yadakaru fatanfacahu dikr ilaa xad la yidhaahdo maalintaa laga bilaabo rasuulku wuxuu odhan jiray marxaban biman caakabanii rabbi soo dhawow buu yidhi ayuu odhan jiray kii allahaygu igu canaantayo marka cabdillaahi bin umu maktuumna ka mid buu ah ikhwati fillaah saxaabada waxaa jiray meeshaasi oo diyaargarowgeeda ka mid ahayd oo sacad bin waqaas loo soo gudbiyey inay ku jiraan maroodiyaal safka hore ee nimankii ardul furus ka yimid ee ciidamada badan ahaa waxaa kaloo ka mid ahayd masalan soddon kun oo nin oo silsiladaysan saxaabada tiradoodu waa soddon kun baa la yidhi riwaayaadka ugu badiyaa shan iyo soddon kun bay ka dhigeen halkan kale waa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton baa dabari uu ku sheega tirada intaa leeg saddex boqol iyo konton iyo soddon kun oo saxaabigiiba toban nin ay kusoo beegmayeen waxaa intaa u wehelisay soddon kun oo nin oo la silsiladeeyey oo labada nin way isku xidhan yihiin silsiladuna aad bay u dheer tahay masaafad ninku ilaa tiirkaa ugu soo shisheeya masaajidka ayaa silsilada labada nin ay isu socon karaan si ninku u dagaalgeli karo oo u dibna usoo noqon karo iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa lagu beegay ninku ila waa silsiladaysan yahay ilaa uu ninka ka soo horjeedo uu dilo inaanu dayl xagguu baxsay markaa soddonkaa kun soddonkaa kun ee kasoo horjeeda muslimiinta ninba waa inuu nin la hadho ayaa taladu ay ahayd maroodiyadii oo soo horeeya soddon kun oo nin oo silsiladaysan oo ku xiga iyo ciidankii kale ayaa ay ahaayeen ikhwatii fillaahi waxaa xusid mudan intii aanu dagaalka abdaaluqaadisiya aanu bilaabmin ayaa waxaa la diray sahan sugan oo kooban oo loo diray meel yar oo biyo ahayd oo saxaabadu ay ka baqanayeen in laga soo weerarko leanna waa ciidan yaroo kooban dee saddex boqol iyo konton kun afarta jihaba way kaga iman karaan idan meel ay saxaabadu ka shakisnaayeen ayaa loo diray marka camr bin macaad ekrab iyo dulaaxa bin khuylad al asadi ayaa sahan kaa watiyey ciidan kooban oo xula ayay ahaayeen waxaa la idhaha markii ay meeshii tegeen ayaa labadaa nin mas-uuliyiinta ka ahaa ay tala keeneen meeshii bay arkeen difaac bay ka galeen waxay ku yidhaahdeen labadoodii baa wada hadlay wuxuu yihi camar bin maad akrab malaa waxaa wanaagsanaan lahayd buu yidhi in aynu nimankaasi ka nixinno oo xagga dambe aynu kaga aadaana wanaagsanaan lahayd midna waxau yihi maya waxaa wanaagsan inta la dhex galo in ikhtiyaalaat in wax laga soo laayo ayaa wanaagsan waxau ku yihi camr bin macad ekrab aniga da-daydu maanta waa boqol iyo toddobiyo toban way adag tahay bu ihi ciidanka intaa leeg inaan dhex galo waayo orodkayga orodkii hore ma aha socodkayga iyo xarakaadkayguna lama mid aha markii aan dhalinyarta ah marka anigu xagga dambe inaan soo mara mooyaane lagama yaabo ciidankaa faraha badan le intaan dhex gala inaan dhex jeexi karo marka wuxuu leeyay qabashadaydu way fudud tahay marka abdulaaxi bin khuylad al asadi ayaa ku yidhi anigu taasaan samaynaya waxaa la yidhahdaa rustam oo runtii ciidankiisii taliskaa la hadlaya oo shirinaya ayaa waxau maqlay aadaan waa waa waa saxaabadii oo allahu akbar leh oo xagga dambe ka xigta waa meel iyaga iyo dee udhaxaysa ciidankoodii allahuma salli calaa maxamed ay boqorka ka xidhiidhsanaayeen waa dhulkii ay haysteen marna ugumay talagelin in laga dhex galo halkaas xaggii dambe ayaa allahu akbar ay ka baxay rustan baa yidhi sidee u dhici kartaa ciidanka intaa leeg ee tiradiisu ay intaa leeg tahay ee intaa taxan in la helo muslimiintii xaggeena hore joogtay inay xagga dambe yimaadaan markaasaa sahan uu diray wuxuu arkay ciidankii muslimiinta oo sidiisii u degan waxaa la yidhi ciidankii xaggan u joogaa waa sidoodii bay yihiin laakiin qayb baa xagga dambe inaga martay wuxuu hi waa inaan mar dambe allahu akbar taasi laga maqan buu yihi xagga dambe iyadoo tii la leeyahay ayaa war kale u yimid oo la yidhi ciidankii waa lagu dhex jiraa waxaa la yidhi intaasoo mukhayam intaasoo jaambuud oo mukhayamaadkii ay ku jiraan ciidankooda ayaa dhaawac la gaadhsiiyey rustan baa warka loo keenay wuxuu hi sidee u dhici kartaa inaad tirahdaan ciidanka tiradiisu ay intaa leeg tahay ayaa lasoo dhex galayoo intaasoo dhaawac la gaadhsiiyey waxaa go-aana in la helo buu yidhi waxa aad leedihiin ciidan kusoo dhex galay marka waa dulaax bin khuylad al asadi isagu ciidan kusoo dhex galay ikhwaanii waa xibaay fillaah may ahayn saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inkastoo laga aalad badnaa haddana tababarkoodu aad buu wanaagsanaa waa hoggaanka ciidamada muslimiinta tababarkoodu aad buu usugnaa aadna u wadka waxaa ka mid a duxleex bin khuylad al asadi oo aynu ka warramayna waxaa la yidhaahdaa waxa loo saaray ciidan bari baa loo eryeeday ciidankii bari oo aan soo noqon ayuu ku soo noqday ciidankii waxaa loo eryeeday galbeed galbeedkii baa isagoo ciidankii aanu soo noqon buu ciidankii ka soo noqday waxaa loo eryeeday koonfur waxa uu soo noqday iyadoo ciidankii aan weli soo noqon waxaa loo eryeeday waqooyi sidii si leeg ayaa uu ka soo noqday ciidankii oo aan soo qabay fusal intaa warbixintii waa loo keenay waxa la yidhi ninkii afartii jihaba waa loo eryeeday nin yidhaahdo ninkii waan ku dhawaaday oo waan soo qabtay lama hayo nin wal ciidan walbana intaanu soo noqon buu soo noqonaya oo ciidanka kusoo dhex noqonaya akhiiran afar nin baa loo saaray oo laga dhex xulay saddexdii boqol iyo kontonkii kun ee ciidanka ah waxaa la afartii nin baa eryaday ninkii ugu horreeyey markuu arkay inuu ugu soo dheeraynayo kuwii kale aanay ku soo dhaweyn ayuu isu taagay dulaax bin khuleed alas masaafad intaanu kii kale soo gaadhin ba madax baa meeshii lagaga tegay dabeetana saddexdii nin ninkii bay ku kalsoonaayeen ugu soo horreeyeyo markay meeshii yimaadeen bay arkeen in madaxoodii uu yahay kii labaad baa kusoo dhawaaday markuu arkay in aanu ka kale soo gaadhi karin ayuu isagana isu taagay duleex ibni khuwayla sidiisi leeg buu sameeyey kii saddexaad waa afar weeye isaga seeftii buu ka rido oo waa u qafaashay yani ninka berigii hore haddii seefta laga qaado waxaa dhaqan ahaan jirtay labada nin markay isu baxaan ninka seefta laga rido asiir buu ahaan jiray waa nin la kafaalanayo oo la haysanayo sida waa u ku kaxaysta waabuu islaamo muslim baa la odhan jirayo muslim bin cabdillaahi baa loo bixiyey oo saxaabadu la soo dagaalgalay ninkaas ninkii afraad baa rustam kusoo noqday ninkaas markii rustam la hadlay allahuma salli calaa maxamedin isagoo argagaxsan ayuu u yimid markaa rustam baa yidhi maxaa kugu dhacay maxaad si la argagaxsan tahay bal nooga warran buu yihi ninkii wuxuu yihi waxaan ka baqanayaa haddaan ku warramo inaad u qaadato inaan been kuu sheegay buuri waayo buuri wixii aada noo dirtay qof bini aadmiya inaan u ahayn baan umalaynaya buuri ninkii sidaasaa dhacday hebel oo busur jamhar ahaa baa ugu horreeyey sidii baa uu ku dilay hurmes baa ku xigay sidaas leeg buu yeelay ninkii kale waa qafaashay aniga ayaa kusoo hadhay buuri anna markaan arkay saddexdii nin siday noqdeen ayaan isiri ku noqo intaanad ciidankoodii gaadhino u warran buu ihi rustam bal arrinku siduu yahay waxaa la yidhaha rustam ayaa la hadlay firazan iyo nimankii lamidka ahaa waxa uu ku yidhi kuwa aynu doonayno inaynu ka hortagno waa kuwaasi buu yihi waxaana iga go-an buu yidhi sida iiga muuqata inaynaan ka hortegi karin tiradooda oo kooban dartood iyo iyaga oo tababarka noocaasa wata ayaa uu ku yidhi fiirasaan baa ku yidhi adiga ayaa dadka dib dhigaya oo haddii nimankan inaga guulaystay dee inaad ciidanka oo ninkii ku xigay inaad ciidanka wada dirtay ahayd oo nimankan la jiiro oo xoog lagu jiiro waxaa xusid mudan aadaankii oo isaguna iska baxaya oo allahu akbartii ay baxayso leanno farisuulyaman camar bin macdi karab socod badan ma samayn karo laakiin halkiisa cid ugu tegi kartaa aad bay u adag ciidankii muslimiintana dee wuu haystaa goosankii la yidhi meesha ilaaliya oo isagu keligii maahee ciidana uu la socda marka rustam wuxuu yidhi aadaankiina waa baxaya ninkiina waynu qaban kari weyne waxay ila muuqataa buu yidhi in sida ka muuqata aynu jabnay intaas markii ay dhex martay ciidankii muslimiinta iyo nimankii kale ayaa muslimiintu waxa ay dareemeen in loo hub urursanayo obarursiga macnaheedu waxa weeye hujuum caama oo la doonayo saxaabada lagu qaado dabeete waxaa kasoo dhex baxay qaacac bin camr tamiimi oo runtii muslimiinta ku dhex jiray sababtuna waxaa la yidhaa waxaa kiciyey nin runtii dulxaajib la odhan jiray oo ay u bixiyeen ashadd alcarabi cala alcajam nin runtii la odhan jiray waa ninka keliya carab ka adag cajamtu waa wixii aan carab ahayn marka ilan dunida waxaa xukumaysan jiray labada boqortooyo waa taa farisiinta iyo tii rumiyiinta labada boqortooyo ayaa waxay u yaqaaneen ninkaasi inuu yahay ninka ugu ad adag ee allahuma salli calaa maxamed carabun ka adag ilan carab way gumaysan jireen oo labaduba way haysteen xarameynka un baanay qabsan yani ma garatay xarameynka laakiin dhulka kale oo dhan iyaga ayaa gacanta ku haya waxaa runtii la yidhaahdaa ninkaasi ayaa ayaa qaacac bin camri tamimi hadalkiisii iyo berigii hore xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii axad asaxaaba wa huwa fi khilaali ljihaad waxaa loo ogol yahay qofka muslimka inuu naftiisa wax ka sheego geesinimadiisa wax ka sheego marka xaaladaha jihaadka waxaa la baneeyey waxyaalo badan oo ay ka mid tahay masalan xataa in ciradii la madoobeeyo ayaa mashruuca oo la baneeyey odayaashii inay magaratay dhallinyar iska dhigaan oo madaxii la madoobeeyo ayaa la baneeyey waxaa la baneeyey ninku isamaano waxaa la baneeyey ninku inuu isticraad ulcadalaat yani waxa weeye inuu isbandhig sameeyo wejiga uu gaalada u baqadgelin karaba inuu sameeyaa loo baneeyo qofka ilaa xad rasuulku calayhi salaatu wasalaam axad asaxaaba uu ku yidhi socodkaasi waa socod alla necab yahay ilaa fi hada almawtin meeshaa mooyaane meeshani waa jihaado gaalaa la hor taagan yahay oo in laysu muujiyo maanta waa la ogol yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin marka caadiga leeyahay lama ogola buu laha rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan ninkaas socodkiisii iyo siduu isticraadka u sameynayey ayaa qacqac bin camri tamiimi uu suu kari waayey saxaabadu amar bay ku bixi jireen dabeetna wuu baxay sacd baa loo sheegay waxa la yidhi ninkii soo baxay waxa u baxay qacqac bin camri tamiimi marka ilaahay buu baryayaa sacad wuxuu le ilaahay maan yani ma garatay wuu iga degdegay laakiin ilaah u gargaar inaad u gargaarto guusha muslimiinta ayaa ku xidhan oo inaan laga guulaysan qaybta hore dadka muslimiinta wa kana mustajaaba dacwa ficlan saxaabada runtii mustajaabka ahaa buu kamid ahaa sacad bin waqaas oo la arki jiray ducadiisa xataa waxaa la leeyahy dee webigaa labadaa webi ee ciraaq mara mid kamid a yani dadkii ilaahay beryey buu kamid aha biriijkii baa saxaabada loo jaray meelay ka baxaan bay waay waa daca billahi subxaanahu watacaala yani ilaahay buu baryey sacad isagoo saxaabadii waaweyneyd kaalmaysanaya waxaa la leeyahy webigaa dhan oo sidaa u socda ayaa ciidamadii uu diray ay kaga gudbeen fardihii oo waa caasimada madain la yidhaah sababta ay ku furanteen waxay ahayd markii ay arkeen ayaa loo sheegay ciidankii oo layidhi nimankii muslimiinta webigii bay ku dhex jireen iyo sajrid baa loo sheegay asir waar bridgekii miyaynaan jarin markaasuu yihi waanu jarnay haddaa sideed u leedahay bridgkii bay nimankii webigii bay dul socdaa wuxuu yihi biyihii bay dul socdaa maanku idhi oo ma fardihii baa dul socda qaala nacam markaa boqorkii baa la tusay wuxuu arkay fardihii oo dul yaacaya webiga dushiisa waa faalan aahaar saxiixii waa jiraan marka uu ka waramaya abubakr jaabir aljazairi yani ma garatay yani alxabiibu muxamed ayaa wuxuu ka waramaa saxaabada wixii ka dhacay ee laga arkay ee sugnaa ee runtii yani ahaa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tusayey waxa ilaahay uu siiyey ilaahay ku guulaysiiyey oo sababna uu uga dhigay qacqac bin camri tamimi iyo nin caasim bin camri tamimi laba nin oo walaalcaada ugu horreysiyey fardaha oo ibdow bismi illaahi watawakkaluu caleyh laanna markii habeenkii o dhan ilaahay beryey oo sacadmo ugu horreeyey ayaa waxaa la yidhaha saxaabiga axad asaxaaba uu ku riyooday inuu webiga dhex gelaya dabeeto waxaa riyadii baa la cabiray sidii bay runtii ku galeen magaca ilaahay baa lagu bilaabay webigiina waa idulyacay lidalik sacad kana mustajaaba dacwa وkama qaala axad اlculamaa maalin baa nin uu saxaabi cay yihi waar ka daabuwey markaasuu diiday war hacayn buu ku yihi hebelo waxbaa ka sheega waa saxaabi saalixa aynkaas waa uu diiday ilaaha waan kuga ashkataynaya buuli dabeeto waxa la indhala-aan baa ninkii halkii baa laga hagay intaasoo goor baan udigay buu yihi o aan ku yihi ka daabu yihi halkaasi kuma haboone halkii baa indhallaan lagaga kaxeey ikhwaani kana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa dadkii ducada laga aqbali jiray sacad qacqaca u baxay oo nin adagna u baxay sidii ka muuqatay ilaahay buu baryay wuxu uhi ilaahayow guusha sii waayo guushaa hore muslimiintii wanaagsanta waxaa ninkii ugu horreeyey mudday saysteen dabeeto ninkii mar damba saxaabadu ay maqleen allahu akbar allahu akbar ta macnaheedu aytay inuu dilay waxay ahaan jirtay berigii hore ninku marka uu nin dilo in dagaalka hujuumka caamka uu bilaabmo qacqac bin camr maalinta waxa uu ku soo kordhiyey inuu la hadlo reer furos waxa uu kuriyaa macshara rustab ciidankii rustamow waxaan doonaya inaan idin tuso qofka muslimka ah ee saalixiin u dhigmo soddon idinkaydi ka mida marka waxaan maanta codsanayaa soddon in laysoo saaro berigii hore xabadda la rido waad ogtoo awoodda qofka ka baxaysaa way koobanta laakiin maxaad u malaynaysaa iminka masaajka intuu qof ka kaco hadduu yidhaahdo soddonkiina nin ee ugu tababarka wanaagsan leh waa in madrati musaaraca ay la samaysaan yani gacan marka la isula tegayo qofku wuu daalaya way ka yani qofku markuu dhufays ku jiro way ka gedisan tahay aalad kaleba qofka ku dagaalamaya laakiin gacan marka ay tahay qofkii awood badan baa ka baxayso waa inuu daalo wey wuxuu leeyahy soddon nin ilan waa seef baa laysku qabanayaa xoog baa laysku jirsiinayaa farsamo ayaa la raacinayaa faraska ayaa magarata la doonayaa in la dhaawaco hawlo badan baa jira ilaa xad la yidhaahdo qaaqac bin camri tamiimi sacd bin waqaas baa loo sheegay oo la yidhi qaaqac sidaasuu yidhi markaasuu yidhi wallahi laqad dalaba amran cadiima ilaahay u gargaar buu yidhi qaaqac waxa uu dalbaday arrin weyn buu yidhi soddon nin hay soo baxaan waa arrin weyn buu yidhi oo aan hore loo arag saddex boqol iyo soddon kun oo nin hay soo baxaan soddon nin oo laga xulay waa arrin adag wey halkii baa looga tiriyey koow laba saddex sidii baa loo waday toddobiyo labaatan marka uu gaadhsiiyey ayaa saddex nin baa la moodayo nin bay laba soo dabagaleen waa khibrad beri hore khaalid lagu sameeyey ibn waliid radia allahu canhu saxaabada waxa la dhaha marka ay gelayaan khaalid iyo may jiri jireen leanna waxay ka baqan jireen in ikhtiyaar lagu sameeyo berigii hore fanka dagaalkay ka mid ahayd laba nin hadday isu baxayaan inaan nin kale ugu tegin marka maalintaasi waxaa la yidhaahdaa dee masaafad fog weeye faraskii baa laba ay kusoo dababeegay markii hortaagayeen bay kala baxeen saddex bay noqdeen saxaabadii baa isweydiisay waa imse waa saddex dabeeta qaaqaca baa yidhi anaa ku filan iska daay soddonkiiba halkii ku dhamaystay qaaqac bin camri tamiimi soddonkii markuu soo dhamaystiray ayuu gurigiisa yimi isaga oo wada seefo ah jirkiisa dee dagaalkii seefo maaha sii fogaaday laakiin wada jeexan dhiig badan inuu ka socday marka ina yaroo u dhalay oo caasim lo la odhan jiray camar iyo hooyadii baa usoo degdegay markaasaa dhayme lagu sameeyey la xidhxidhay meelihii dhiiggu uu ka socdo oo laga joojiyey intaas markii ay dhacday ayaa runtii rusum loo sheegay sirasan oo runtii nin ay kaftani jireen ahaa taladana ay isku hayeen inta badanna khilaaf uu ka dhexeeyey ayaa waxa uu ku yidhi rustam waxaasoo dhan adiga ayaa dadka ugu wacan marka anigu uguma wacni haddii inuun aad doonayso inaad wax difaacdo soddon baa laynaga dalbaday soddonka inaad ka mid noqotaa wanaagsan bu hadday kaa dhab tahay bu yihi waxbaynu difaacayna qaaqaca baynuu yeedhinaay oo ninkaasi oo aynu ciidanka ka reebno ayaa wanaagsan ficlan rustam wuu doonaya inuu baxo mar laakiin waxaa ka joojiyey jalinos ninka la nin aada u caqli badan aha waana ninka keliya taliskiisa uu ku kalsoona waxau ku yidhi haddii aada adigu baxdo waynu arkaynaa ninkaasi waa laga yaaba inaad ka guulaysato inuu ku dilona waa laga yaaba hadduu ku dilo ciidankaa jabaya buuri hadduu ku dhaawacana waa sidoo kale buuri marka waxa wanaagsan buuri inaan adigu bixin ee ciidanka kale uu baxo marka waa jalinos waa ninkii ugu dhawaa waxaa sid mudan intaa markii laga baxay ayaa muslimiinta hujuum caama lagu soo qaado maroodiyadii kaqaaqaa bin camri tamiimi iyo hashim bin cutba iyo tulaax bin khuwaylad alasadi iyo camr bin macd akrab iyo allahuma salli calaa maxamed diraar bin aswad alasadi khaalidun baa ka maqan hogaankii hore saxaabada oo runtii markaasi isaguna kusoo beegmay wakti uu fahan kale ku jiray khaalid bin wid radi allahu canhu raggii kale oo dhan ee xulka ahaa waa la soo diray dagaalkaa runtii ay hoggaankooda hore ku jireen waxay ku yidhaahdeen maroodiyadaasi oo si loo farsameeyo mooyaane ciidanka muslimiinta isla taagay fardihii muslimiinta dib u gurtay dibbay u gurteen dibbay u gurteen ilaa lagu dhawaaday taliskii muslimiinta oo sacad bin waqaas oo xanuunsanaya ah dabeeta qaaqac bin camri ayaa yidhi sidee arrinku yahay fardihii istaagi waaye ilan maroodiyadu way jiirayaan dadkiio haddii socod ay tahay oo fardaha laga degana dee maroodigu waa jiiraya saxaabada ninka maroodiga fuushan ee wadaa xagga dambeu fuulaya marka waxay keentay in wax kale la keeno waxaa tashaday kackac bin camri tamiimi iyo dhowr saxaabi oo runtii nimankaa hogaanka ka mid ahaa waxay dhahan waa in xoog lagu soo qabto dhowr nin oo ka mida nimankaa faarisiinta saxaabadii bay ka goosteen xagga dambey ka wareegeen de waa niman ilaahay farsamo siiye iskuna kalsoonaa saddex baa lasoo qabtay xoog baa lagu keenay aad bay ula hadleen waxay dhaheen maxay yihiin maroodiyada maadaa yashtacun yaa wada xaggay u socdaan waa maxay tijaahooda marka nin kamidaa la hadlay wuxuu ku yihi maroodiyadaa dambe labadaa maroodi oo keliya ayaa hogaaminay buyidhi laanna saxaabada waxay aada ula yaabeen socodkooda siday maroodiyada u kala baxayaan siday u joogsanayaan sida marka laydhaaha joogsanin ay u soconayaan bay aada ula yaabeen labadaa maroodi ayaa hogaanka wadoo tababaran bay yidhahdeen inta kale iyagunbay daba socdaan marka hogaankii saxaabadu dagaalkii oo dhan bay joojiyeen waxaa labada maroodi baa inoo ballana qaaqac bin camr oo mid ku wajahan dulaaxa bin khuwaylad oo runtii mid ku wajahan labadii maroodi baa xoog markaasaa saxaabada haal meel fog bay ka eegayaan sacadoo meel sare taagan ayaa le aad baan uga xumahay buu yihi xayawaankaasi alla abuurtay in sidaa laga yeelo dhinacna wuxuu leeya ilaahay ay dib u noqdaan labada maroodi waa la xanuujinaya waxaa la doonaya inay dib u noqdaan waxay iskugu geeyeen saxaabadii hawshoodu waxay iskugu geeyeen garaacaasi iyadoo ay doonayeen intay dib u celiyaan celintaasi inay ciidankooda dib ugu noqdaan waxaa la yidhahdaa sidii ay u garaacayeen ayaa ay istaageen labadii maroodi inay istaagaan sidaas saasay usoo jeedeen inay sidaa isu taagaan markaasay dib u yaro noqdaan wax allaali wixii saxaabadu ay lahaayeen seef iyo wixii ay lahaayeen farsamaba waa in labada maroodi ayay isugu geeyeen in ama halkooda wax lagu yeelo ama ay dib u noqdaan labadii maroodi markii la xanuujiyey ayay dib u laabtay mar allaaliya markii ay dib isu taageen baa maroodiyada kale oo dhani ay dib u noqdeen ila waa lala hadlayaa markaasa haddana hadalkii tababarkii lagula hadlo asay haddana sidoodii isu taageen sidii bay saxaabadu ku celiyeen akhiiran sacad baa ilaahay aada u baryey ilaaho waxaanu kaa baryaynaa in maroodiyadaasi ay dib u noqdaan wixii aanu awood lahay waanu isticmaalnay laakiin socodkoodu waxa uu keenaya jabka muslimiinta hadday dib u noqdaanna wuxuu keenaya inay gaaladu jabto labadii maroodi ayaa dib u noqday maroodiyadii kalena dib bay u noqdeen waxaa la yidhaha waxay dul mareen soddonkii kun ee silsiladaysnaa oo ay banaysteen ilan ciidankii kale wuu banaynayaa ilaa maroodiyadii ay tegeen xagga dambe rusun baa loo sheegay waxaa lagu yidhi intaasoo ciidana ayaa dhibaata ay naga gaadhay maroodiyadiina dib bay usoo noqdeen lana fahan baa la yidhi maroodiyadiiyo taladoodu ma soconayso rutum arrintii baa uu runtii taxliiliyey wuxuu yihi ma helaan muslimiintu laakiin innagaa warku inaga baxay halkii baa ay ku tashadeen hujuum caamay qaadeen saxaabadii waa la riixay markii labaadna ilaa xad la yidhaahdo riixitaankii waxa uu keenay sacd bin waqaas runtii lagu soo dhowaado halkii isagoo xanuunsanaya oo aan bixi karayn oo ay gaadhay masalan abamixjan athaqafi oo runtii la yidhaahdo khalad buu sameeyey waa ficlan yani ma garatay jihaadka gudihiisii ayaa akhta waa fii bacdi riwaayaat yani waxa uu isku dayay wax caqligiisa bedela abamixjan athaqafi runtii kana mujaahidan wa fii bacdi riwaayaat kana yashrib alkhamr waxaa laleeyahy ninkaa mujaahidkii khamriga waa cabi jiray marka uu khamriga cabana wuxuu iman jiray saxaabada asuu odhan jiray ha layga jaro sideetankii sideetanka ayaa lagu dhufan jiray saxaabada asuu odhan jiray ha layga jaro sideetankii sideetanka ayaa lagu dhufan jiray waxaa saxaabadu ay kulayaa badnaayeen iyo allahuma salli cala maxamed dadkii wanaagsanaa dadkii la noolaa qofku hadduu gafo aad bay u adkayd inuu xad haysto hadduu khalad sameeyo ilan bashar bay ahaayeenoo macsuumiin may ahayn way iman jireenoo halkaasa lagaga jiri jiray marka waxaa la xadkii baa uu sacad ka jaray markaasaa la xidhay codkii buu maqlay waa laysa soo galay waa waa sidan waxaa lagu soo dhow yahay muslimiintiiyo sacad baa in la soo gaaro sacad baa arrinka uu taagan yahay baa soo gaaraysa waanu xidhan yahay markaasaa wahintiisii dumarkii muslimaadkaa mid ka mid ah ay maqashay isagoo aada u ooyayay oo ficlan dadkii aadka u baahnaa ee muslimiinta lagaga dambeyn jirayna wuu ahaa waxaa u timid axad almuslimaat markaasay tihi limaada tabki abaa maxjal athaqafi waxaan aada uga ooyayaa buu yidhi iyadoo la leeyahay sacad oo xanuunsanaya ayaa gaaladii ay kusoo dhowdahay ana aan halkan ku xidhanahay maxaad gaalo ka tari bay tiri xaj baa lagaa ogeeyo markaasaad doonaysaa inaad magaran wuxuu yidhi haybuu dheeldheelin buu yidhi waxa wanaagsan inaad isii daysa buu yidhi hadhowna aan kusoo noqdo buu yidhi xabsigayga xadkii waa layga ogeey wax laygu leeyahayna ma jirto xidhitaankaygana waa ta'diib buu yidhi waa la yeedbinaya tacsiirkana waan ogolay laakiin in laysii daaya wanaagsan buu yidhi bal inta aan riixaya buu yidhi nimanka gaalada ah ee ma garatay allahuma salli calaa maxamed kusoo dhawaaday halkii muslimiinta taliskooda ahayd shardi baa runtii lagu xidhay inaanu allahuma salli calaa maxamedin inuu soo noqdo halkii baa laga sii daayay abamixjan waa macruuf waxaa lala faraskiisiibuu ku dhacay markaasuu arkay in faraskii sacad uu xidhaya wuxu uhi faraskaa sacad baa kayga ka wanaagsan ah lay faro faraskii baa loo faro kiibuu kaga wareegay raayad buu leeyahy markaa sacad wuxuu arkay maymanadii muslimiinta oo midigta ah oo tii lasoo riixaya ee lasoo gaarsiiyey ilaa sacad gunta lasoo geliyey sacad laysla soo gaaray oo halkii taladii muslimiintu ay taalle ayaa markii abaa mixjan istaagay ayaa ninkii ugu horreeyey oo gacantiisa ku dilay kii labaad buu gaadhay ilaa uu taliskoodii ku dhawaaday waa kuwii soo galay meesha markaasay dibagurasho sameeyey markaasuu yihi man haada waa maxay buu yihi ninkaasi mutacamimka ah ee cumaamadda xidhay ee allahuma salli calaa maxamedin aan la arkayn markaasaa ay ku murmeen nin muslim salmaan alfarisi oo markaa ag jooga oo markaasi sacadulahaa seefteyda halay keeno isagoo xanuunsan dhaqdhaqaaqi karin kusoo dhawaaday ayuu farasku waa faraskaagii buuri qaabka seefta iyo socodkana waxaad moodaa buuri abaa mixjan asaqaf inuu yahay meeshii baa show markuu kasii baxayay yar laydhaha marjaan oo meesha ka shaqayn jiray meesha kusii kaga sii tegayo waxa ku yidhi adigu meesha sii joog oo haddii sacadi doono meesha laga eego adigu iska kaysii dhig waxay noo ballanay inaan soo noqdo buuri marka meeshii baa lasoo eego waxaa layidhi wuu ku jiro abamixjan isaga sacad baa aada u ooyey baa laydhahay oonhayn weliba wuxuu ku yidhi ninkii kasoo warramay weliba u hordaa buuri ismaan lahayn buu yidhi tamaanta muslimiinta haysata abamixjan baa hurda war ma waxaad leedahay bui abamixjan baa hurda qaala nacam kaana naayi wuxuu ihi u hurdaa buuri waxaa markii la riixay gaaladii ayaa uu soo noqdo halkiisiibuu isku xidhay markii dambe waxaa la keenay seefo uu soo diray cumar bin khataab radi allahu canhu oo runtii intaa la socda oo weli abaalgud ha looga dhigo saxaabadii runtii ugu magaratay dadaalka badnayd halkii baa lagu sheekaysto asaa nin baa yidhi tolay kumuu ahaa hebel dee raggu waa isgaranaya markaasuu yidhi waan garanaya bu i waxaaba mixjan isaqaf markaa isaguna wuu xidhanya asu wuu xidhanya bu yihi saacado horaa laygu sheegay wuu xidhnaa markii dagaalku socday markaa mugura bin shucba saxaabi aada u daahiyad u ah wuxuu yidhi ina yarmiyo guriga kula joogaa asu yidhi haya asu yidhi wayaad buuri inankiibuu seefta dul qabtay asu yidhi run baad sheegi doontaa haddii kale markaasaa gabadhin baa soo baxday oo tiri waa inanka maxaa lagu dilaya bu yidhi haddii abaa mixjan ay tahay anaa sii daayay anaa faraska sacad siiyey wama adrak saas ma garan markaa runtii halkaasu sacad ku ogaaday inuu baxay abaa mixjan asaqafi waxaa la yidhahdaa goolkii koowaadna isagaa la siiyey waxaa xusid mudan dagaalkaasi habeenno badan buu socday akhiiran waxaa la yidhaha hujuumkii ugu dambeeyey ee muslimiinta lagu riixay lagu riixay lagu riixay ee saxaabadu ay shakiyeen waa marka la yidhahda cabdillaahi bin um maktum oo indhala ayaa runtii la hadlay sacad oo yidhi yaa sacad waa lay sheegay buu yidhi annaga qur-aankana lagu qaybiyey aniga oo indhala oo xaamila laakiin waxaa lay sheegay buu yidhi in aynu siganay markaa maanta waxaan doonaya bu yidhi in calanka lay dhiibo oo waaba maxaad calanka ku qabanaysa wuxuu yidhi waxaa lay sheegay kuwii indhaha qabay wax ka yaabiye inay arkeen buu kuwii indhaha qabay ee wax arkay waxbay arkeen buu yidhi laakiin anugu xalaale waxaan arkaya ma jiro aniga ayaa calanka la gelay buu yidhi gaalada bartankooda muslimiintuna way ku qabsan yihiin way ku qasban yihiin buu yihi inay ilaaliyaan calanka muslimiinta ilan raayadii muslimiinta ugu horreysay way ku qasban bu yihi marka iyagaa soconaya bui halkiiba sacad isku qabsadeen wuxuu hi waaba ka daa calankaasi aanu gacanta gaalada gelayna miyaanad ogeyn buu yihi saddex goor in rasuulku uu iga tegay madiine iyadoo ay joogaan intaasoo saxaabi oo saxaabadiisii oo ilid ka mid war rasuulkaa magaaladhan igaga tegay buu yidhi adna waxaad doonaysaa inaad tidhahdo calan ay kelimatu tawxiid ku qoran tahay baanan kaaga tegin wuxu hi waad ii dhiibaysaa weliba waan goostay buu yidhi iyadoo allahuma salli cala maxamed marka aayaddiiba usoo qaatay laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraj xarajun walaa cala almariidi xaraj ليس على الأعمى حرج ولا يتخلف من الجهل هذا معروف كوي يعني كما ليس على الأعمى حرج أن يتخلف من الجهل عبد الله بن يكتب علماء صحابته كمذا وحلقتها من كرابيل آية ليس على الأعمى حرج أن يدخل في الجهل ماذا دي دي تفسير كأه نك إن الله هدود دقالك قال دقالك كما شفت وكي ربيل تفسير كأسعد الوقت حتى نفسه إذا بحياني وإن دلا وأن شهاد كدلا إيه والله يقدع فيه الكورن بوري يعني تفسير كأقبل الآية بوري هذا احتمال بوري لكن آيات وحى شيء سبوه لسعد انت أنا قول الله يهي إن لقد عفي ذاتك عندها الله يكون حنوصنية يكون لقت العين جهات قلا أخيرا مركي العركي إنه كو أدق يهي آيات سعد ويروا لقودي بي وصيد بقى لقودي وحتى وهلسي قبض الله يقنع الخنساء الشاعرة ورمتي قبض مسلمة هاي والنبي عليه الصلاة والسلام yani difaaci jirtay u gadi jirtay markay gaaladas hayaanna u jawaabi jirtay oo xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ay gabayso ay ka hadasho ee islaamka difaacdo uu yidhi yani laqad asabta jawaab alxaqi meelaha qaarkood hihi akunaas yani laqad asabta alxaq maanta alla ile waad u jawaabtay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam carabi aad bay gabayga ugu wanaagsanayd rasuulka way ku caayi jireen gabayga islaamkana way ku caayi jireen marka xasan binu saabit iyo cabdillaahi binu hawaxa iyo alkhansaa ashaacira dadkii u jawaabi jiray bay ka mid ahaayeen gabadhaasi muslimadda ahayd ee hooyada ahayd afar inan bay wadataa waxay leedahay waxaa lay sheegay in cabdillaahi uu goostay inuu calanka qaado afartii inan bay u yeedhay waxaa ballankeenu uu yahay baytan afartiinaasi inaan calankaasi la taaban ilaa ay ilaahay dartii u dhimataan afartii naas go-aankii waa kaas leanna waxay gaadhay in la gaadho sacad bin awqaas taladii haddii halkaa taagan tahay afartii naas waa inaydaan ilaa calan ilaa afartiinu ay istishaadaan calanka ayaa la taaban cabdillaahi ibn maktuum waxaa la yidhaahdaa dagaalkii oo laga nastay buu iska dhaqaaqay ila waa nin u socdo shahaade yaa cabdallah taakhar yani inxaaz kusoo noqo miyuu joogsanaya waa nin meel u socda tilka alatii tajmacunii ana wa saxbata maxamed waan intaasoo sanadood baan indhalaa buur rasuulkii waa tegey abubakar waa tegey saxaabadii buu tiriyey mar kuwaasaan doonaya inaan ag tago waa iska socday afartii inan baa la hadlay wuu joogsan waayey kii ugu horreeyey ayaa markay ku dhawaadeen baa dee warmaha iyo leebkaa la isticmaalay ciidankii ugu horrey ba isgaaday waa intooda waa afartoodii isaga kii ugu horreeyba ayaa dhaawacmay kii baa la hadlay saddexdii kale o waa dib u noqdo cabdillahina dib u celiye waxay ku yidhahdeen ma markaad ballankii fulisay anaga la leeday dib u noqod kii labaad baa yaziid xasan suraaqa iyo camar afartoodaasay kale ah kii labaad baa markuu istishaaday ayaa labadii kale ayaa kii haddana sii dhaawaca oo labadii kale la hadlay le waa labadiinaas dib u noqod waxay ku yidhaahdeen adiguna ma sidii kii horead yeeshay markaad hawshaadii fulisay baad leeday anaga dib u noqod kii saddexaad kii saddexaad baa haddana kii ugu dambeeyey la hadlay oo yihi hooyadan keligaa baa u hadhay ibnu ku cabdillaahina dib u celi isaguna waa ka diiday kii afaraad markii uu dhaawacmay ayaa cabdillaahina waran u qabsaday laakiin qacqaa bin camri tamiimi oo ciidankii muslimiintaa soo dhaqaajiyey ayaa waxaa ku soo gurguurtay inankii dhaawaca ahaa calankii waxaa soo gaadhay qacqaa bin camri tamiimi afartoodiiba halkiiba ku istishaaday marka isagoo sii hadlaya ayaa uu ka wedeeyey cabdillahi bn maktuum igu salaam bu ihi sacad bin awqaas waxa kalood igu salaamtaa bu ihi alkhansa ashaacira waxata afartaadiina way kusoo salaamayeen waxaana ku yidhahdeen ballankii waanu fulinay iyadana salaan iga gaartay bu markii uu sidaa yidhi ayuu istishaaday isaguna muslimiintu waxa la yidhaha markaasi waa aakhir hujuumkii xoogga lahaa oo markii la sameeyey ee saxaabadii la yidhi cabdillahi bn maktuum waa istishaaday alkhansa ashaacira waxay soo dirtay afarteedii inan waxa weeye waa akhiir wey aad baa loo taxriiriyey saxaabada anfaal iyo tooba lagu akriyey socodkaa dabeete hujuumkaasi waa kii ugu dambeeyey saxaabadu ay ku jeedhaan ruxkan baa runtii loo sheegoo la yidhi waa markii ugu dambeysay lasoo gaadhay faliskii rusta markaa nin jaaliyadasu la odhan jiro aada u caqli badnaa oo runtii hoggaankiisiina ka mid ahaa ayaa ku yidhi boqolkun baa kuu maanta kayda boqolkaa kun la gooso annaga muslimiinta sii hortaagnaada wuxuu hi rustamla ballan baa naga dhexeeyey isla jiray horena waxaan ugu sheegay bu hi inaan meeshaa ku dhinto ama allahuma salli calaa maxamedin ay dhacdo inaan jabiyo sacad bul waqaas marka labadaa waxba kama dhexeeyan markii uu arkay bu yihi adigu gooso oo ciidankaa la gooso si aad mar dambe usoo dagaal gasho markaa jaaliyanos baa goosa saaqaa bin amrid sameeyey hogaankii saxaabada oo ilaashanaya faliska ayaa soo gaadhay cid booda ugu iman waay dabeeta nin haybad badan oo waa jaaliyeen wareegaya ciidanka wareegiisa ayaa qaaqaca warka markaasu faraskiisi yeeriy uu gaadhay adiga oo kale buu ku yihi qaaqaac kuma habboona inaad baxsato bu dabeeta ninkii baa soo jeestay wuxuu la yaabay dharka saaran oo runtii iyo qalabka uu xidhanyay waa duruucda oo keliya diric baa jiri jiray berigii hore dhowr milyan oo dirham ahaa yani qalabka ku samaysan ay isticmaali jireen ninkii bay isu baxeen saaqaa bin camri tamimi ayaa dilay dabeeta rustan buu moodayy laakiin muu noqon ninkii warqadna runtii uu ka helay oo akristay oo ka timid dhinaca muslimiinta markii uu soo noqday ayuu eegay inaanu rustam ahayn dabeeta qaaqaa bin camri tamimi baa dhowr saxaabiy jawaab ninkii ma haysaan mae ma hayno show rustam meel alaabta u taallay buu hoos galay oo wuxuu eeganaya un qaaqaac waxay kaga go-an tahay inuu muslimiinta qaaqaac bin camri tamimi u ka dilo waxaa la alaabtii baa kusoo dhacday dabeeta dhabarkuu ka jabay nin muslim oo ag maraya ayuu la hadlay wuxuu ku yidhi war nin yahow iga qaad alaabta markaa ninkii muslimkaabaa alaabtii ka riixay asu yihi man ant asu yihi rustam ninka la ilaa banahay ila anta rustam qaala nacam wuxuu yihi adigu ninka muslimkaa baa yidhi waan ku dilaa sida war haydilin buu yidhi adiga oo kale buu yidhi maad hortaagnaateen buu ku yidhi laakiin hadday dilmo ii tahay waxaad igu yeedhaa bu yihi qaacqaa bin camri tamiimi waana ninkii aan meeshan ugu jiray buu hadday dil ii tahay waxaa igu filan bu yihi qaaqaac baa dilay markaa ninkaa igu yeedh bu yidhi islaamku wuxuu banaynayaa qofku qofka uu dilo isagaa salbigiisa le ninkaasina dee alaabta saarani waa alaabtii boqol sano qofka ku noolaanay saxaabiga wuxuu ma anaa kaa dhamaynaya buuri halkiibaa uu ku dilay dabeeto qaaqaa bin camri tamiim oo wareegaya ayuu la hadlay saxaabigu yihi ninkii waa kan oo waan dilay bu yihi anta qatalta dee raggu waa istiqaano maadaa dilay bu yihi iduriya caana qaala nacam ma walaal cidi kuugu timid sidaas yihi maya isagoo fahmi la leano rustam waa lagu ogaa dagaal ee ragguna waa isyaqaanay ma garato warku waa u kala socday markii dambe uu sheegay ku yidhi waa ninkuu dhabarku ka jabay alaana carafna kayfa qatalta imikaanu garanay bu yihi siaad ku dishay qaaqa marka ninkii muslimkaa baa la hadlo yihi ma waxaad leedi maa dilin bu yihi qaaqaa may walaal adigaa dilay bu yihi laakin imikaan gartay bu yihi siaad ku dishay gabay buu ka dul jiray baa la yidhahda qaaqa oo runtii lahaa waxa ku wanaagsanayd in la qabto oo runtii islaamka loo bandhigo caqligii badnaay u lahaa darteed hadduu islaamka diidana si xornimo la loo dilo oo mubaaraso lagu dilo buuri yani in lasoo saaro isagoo caafimaad qaba in loo baxo oo nin ma garatay kada lagu dilo aanu noqon ayuu ku wanaagsanaa buri qaaqaa bin amri samiin rustam dilkiisu runtii waa kii keenay sidaynu kaga warrami doono markaynu ka warramayno dilka cumar bin khataab radi allahu canhu ninkii cumar dilay waa inuu ku rustam dhalay marka fayruus baa warkii loo geeyey waxa la yihi ilaa madaayo waa lagu dhawaaday aabbahaana waa la dilay maalintaa wuxu yihi waan isdhiibaya oo muslimiintan aad ka sheekeynaysaan ha la iibiyo addoon ha layga dhigo ha laygu turo bu yihi madiina marka maalinta wax la waa la sasabo aad baa loola hadlay wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq